xamsi cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo weli ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamul ahaan ay u aqoonsadeen maamulka la baxay esisi khaatumo ee ka arrimiya magaalada laascaanood waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka qaybgeli doono maamulkan shirkii uu ku baaqay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoona shisheeyaha caalamka ugu baaqay inay aqoonsadaan maamulka la baxay esisi khaatumo waxaan cod dheer ku sheegayaa in ssc khaatumo ay tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan cod dheer ku sheegayaa in ssc khaatumo tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya mana aha meel lagu muransan yahay ma aha meel lagu muransan yahay sidaa darteed dhammaan saaxiibada soomaaliya kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaa waajib ku ah in ay si la mid ah maamulada kale ee federaalka maamulka khaatumo ula dhaqmaan dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in booqashada xamse ee laascaanood ay ka dambeeyaan ujeeddooyin siyaasadeed oo ah in ra-iisul wasaaruhu safarkiisan uu yahay fursad uu ku muujinayo inuusan ahayn shakhsi awood la'aan ah balse uu yahay nin uu adeegsan kara awooddiisa siyaasadeed iyo maamul sida ugu habboon falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumaysan yihiin in xamse cabdibarre uu doonayo in uu booqashadan uga faa'iidaysto sidii uu isugu muujin lahaa inuu yahay shakhsi saamayn ku leh siyaasadda soomaaliya taasina ay u noqoto mid uu isaga fogeeyo eedeymaha sheegaya inuu yahay asalmadoorshe aan wax saamayn ah ku lahayn maamulka villa soomaaliya booqashadiisa laascaanood waxay sidoo kale xiisad dagaal oo hor leh ka dhex abuuri kartaa maamulka la baxay somalilan ee uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro iyo kan la baxay e c c khaatumo ee uu majaraha u hayo firdhiye